magaalada sioux city waxay dadka codsanaysay inay caawiyaan dadka hoy la-aanta ah iyaga oo ugu dhaqay magaalada oo dhan macashtan halkii ay ka siiyeen laxeyn shaqsiyaadka magaalada ayaa saaka ku dhawaaqtay inay dadka ka caawin doontaa inay wax siiso si ay isbedel dhab ah u sameeyeen markii wax ugu deeqan dagaal cusub deeqaa waxaa laga sameyn karaa www dhibacsucityassdhibac org lacagta waxay la siinay hadeeyaha bixiya adeegyada iyo ama hoyga caalamada ayaa la dhigay doonaa hareeraha magaalada sioux city iyadii laga dhiiraangeliyo dadka inay booqdaan website-ka halkii ay toos ugu deeqa lahayn shaqsiyadkeeda rasmed waxaa mushariiq ugu horeysay tiqmurada ah ee dhawaaqay inuu u tartamo xilka gadoomiyo sanadkii labaatankii labaatan labada smith wuxuu sheegay inuu doonin inuu xajiijiyo tayada nolosha iyo in si siman loola dhaqmo dhammaan dadka reer ions iyadala xoojinayo shaqaalaha laga maalgelinayo bulshooyinka maxaliga ah wakiilka saxda jeer ee gobolka waralow ayaa maanta ka dhawaaqday dalabkiisa ujeedadooshu waxay ahayd in gudoomiyaha kim ronald wax ka qabto dhibaatada coronavirus dimuqriinta kale ee uu ku jira hanti dhowrka gobolka robsand ayaa ka farisinaysay inuu tartamo smith wuxuu galabnimada si rasmi ah ololihiisii ugu bilaabay waralow guudi wada jir ah oo ka goob kuban kountiga magaalada ayaa shalay aqbalay dalabka ugu hooseeya ee ku dhawaada konton iyo sideed dhibac afar milyan oo doolar oo ay ka mid ah howsman construction ee laga talagalay xarunta fuulinta sharciga gobolka woodbury kulan ayaa yeesheen macmaamulka xarunta sharciga meelmarinta sharciga kooxda waxay sii aqalbeyd lix ku ansixiyo dalabka howsman gudiga wuxuu horey uga sii socday wajiga weyn ee dhismaha mashruurka inkastoo dalabkiisa hooseeya ee aan la hubin isticmaalka qeybta gobolka ee lacagaha gaargaarka covid-19 si laga caawiyo dablooda qiimaha sare